weerar ka dhana askarta dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo afgooye haddaan ku horumarno magaalada muqdisho qaraxyo ayaa lagu weeraray askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka mid ka mid a qaraxyadaasi oo ka dhacay saldhigga galbeed degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho waxaa ku dhaawacmay laba askari xerada sabansaban ee degmada dayniilana waxaa lagu soo waramayaa in bamgacmeed lagu dhuftay lamana oga askartii halkaa ku sugnayd wixii gaaray dhanka afgooye wararka inaga soo gaaraya waxa ay sheegayaan buundada iyo boostayjada xamar ee gudaha degmadaasi ciidamo joogay in lagu weeraray bambaanooyin khasaaraha soo gaarayna weli wax faahfaahin ah lagama helin guddoomiyihii deegaanka goofguduud buurey ayay dileen ciidamo ka tirsan xarakatu shabaab almujaahidiin wararka inaga soo gaaraya deegaankaasi ayaa ku waramaya rag ka tirsan xarakatu shabaab almujaahidiin inay ku guulaysteen inay khaarijiyaan guddoomiyihii deegaanka goofguduud buurey oo la oran jiray xasan buyow waxaa lagu dilay isla deegaanka uu madaxda ka ahaa waxaana laga qaatay qori uu watay dilka oo xalay dhacay waxaa mas-uuliyadda sheegatay xarakatu shabaab almujaahidiin guddoomiyaha deegaanka goofguduud buurey xasan ayaa marar badan ka badbaaday weerarona la eegtay deegaanka goofguduud buurey oo qiyaastii soddon kilomitir u jira magaalada baydhabo ayaa marar badan waxaa ka dhacay weeraro ay geysteen ciidamada shabaab almujaahidiin